wadahadalladan ayaa imanaya xilli maraykanku labaatan bilyan oo dollar hornaantii toddobaadkan ku bixiyey dhaqaala cusub oo bangiga adduunka ah oo taageero dhaqaala siin doona yukrain lacagtan ayaana qayb ka ah lacag cusub oo konton bilyan oo dollar ah oo dayn ku ah yukrain oo ka imanaysa dalalkan toddobada ah ee dimuqraadiyadda ku horumaray taasoo iyadoo dheef kor wadata laga siin doono hantidii dibadda u taallay ruushka ee ay xayireen dalalkan ji toddoba hornaantii toddobaadkana baiden ayaa ansixiye kaalmo ammaanka ah cusub oo yukrain la siinayo taasi oo dalkaasi siin doonto difaac cirka ah oo dheeriya madaafiic diyaaradahan duuliyaa lahayn iyo weliba gaadiidka aanay xabaddu karin waana xidhmadii labiyo toddobaatanaad ee maraykanka uu shaaciyo tan iyo markii uu ruushku ku duulay ukrain bisha januari labaatankeeda ayuu baiden xukunka ku wareejin doonaa donald trump oo dhaliilsan in lacagta cashuur bixiyaasha maraykanka loo adeegsado in lagu caawiyo ukrain iyadoon wax faahfaahina laga bixin trump ayaa inta badan xoojiya inuu si deg dega u joojin doono dagaalka fariintaasoo reer yurub badan ay cabsi ka qabaan inay ku qasbi doonto yukrain inay isdhiibto geesta kale hogaamiyayaasha ji toddoba ayaa waxay sida oo kale diiradda ku saareen kulamadoodan waxyaabaa la xidhiidha isbeddelka awoodda ee degdega ah ee ka dhacay dalka suuriya kadibba markii xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad maalintii khamiistii ayay hogaamiyayaashani war ay soo saareen ku sheegeen inay diyaar u yihiin taageerada hannaanka kala guurka ee horseedaya nidaama lagu wada jiro iyo weliba xukun aan diin ku salaysnayn ama ku dhisnayn oo ka dhaca suuriya trump ayaa sidoo kale tibaahay inuu rabo in maraykanku uu bannaanka ka joogo dagaalka suuriya kani maaha dagaalkeennii ayaana uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay warbaahinta bulshada xilli uu ka falcelinayay markii xukunka laga tuuray asad isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi aynu dayno ha socotee faraha la gelina macadda ina maamulka cusub uu qaadan doono hannaanka fara kala laabashada oo uu trump sheegay inuu rabo waxaana jira qiyaastii sagaal boqol oo ciidamada maraykanka ah oo jooga suuriya iyadoo maraykankuna xidhiidha loo leeyahay dhammaanba dalalka jaarka laha suuriya sida turkiga iyo israa'iil oo labadooduba ay haatan sameeyeen dhaqdhaqaaq militari si ay danahooga u ilaaliyaan